لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaynu ku jiraa usuulu اlcaqiidati الصaxiixa oo aynu ka soo gudubnay asalkii hore aliimaanu biاllah waxaanaynu maraynaa asalkii labaad haaniya marka labaad aliimaanu waa rumaynta la rumaynayo bilmalaa'ikati malaa'igta yatadamanu waxa uu koobsanayaa iimaanka malaa'igtu aliimaana in la rumeeyo bihim malaa'igta ijmaalan duuduub ahaan loo rumeeyo iyo wa tafsiilan iyagoo kala saarsaaran yacni si gaara loo rumeeyo macnaha si guud in loo rumeeyo iyo si gaaraba in loo rumeeyo oo fa yuuminu waa uu rumaynayaa almuslimu ruuxii muslimka ahaa waxa uu rumaynayaa bianna lilaahi alla inuu leeyahay malaa'ikatan malaa'ig malaa'igtaasoo khalaqahum alla uu u abuuray liaacatih aacadiisa iyo inay caabudaan oo wa wasafahum uu ku tilmaamay rabbi biannahum malaa'igtu cibaadun addoomma inay yihiin addoommadaasoo mukramuuna la sharfay oo karaamo leh addoommadaa karaamada lahoo laa yasbiquunahu ilaahay aan kala hormarayn bilqowli hadal oo wahum iyagu biamrihi alla amarkiisana yacmaluuna ku camal falaya qaala tacaalaa rabbi waxa uu yidhi yaclamu alla waxa uu ogyahay maa bayna aydiihim waxa hortooda ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashoodaba ah yacni waxa hortoodaoo aakhirada ka horraysa iyo waxa gadaashoodaoo adduunye ah ama caam ahaanba waxa ka horreeya waxa ka dambeeyaba alla waa ogyihi walaa yashfacuuna umana ergeynayaan malaa'igtu ilaa liman mid mooyaane kaasoo irtadaa ilaahay raalli uu ka noqday axad ilaahay raalli ka yahay mooye qof kale u ergeyn maayaan oo gaalada dee shafaaca gaadhi mayso famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin laakiin dadkii muslimiinta ee cusaadda ahaa ayaa dee shafaacadu gaadhaysaa maadaama ahlu tawxiid ay yihiin wa hum iyagu malaa'igtu min khashyatihi min ajli khashyatih cabsida ay ilaahay ka cabsanayaan darteed ayaa mushfiquun kuwa cabsanaya ayuu yihiin oo aad iyo aad u digtoon oon amarkiisa khilaafay wa hum malaa'igtu asnaafun waa noocyo kahiiratun oo fara badan minhum malaa'igta waxaa ka mid a almuukaluuna kuwa loo tala saartay bixamlilcarshi carshiga inay sidaan u xambaaraan oo qaar baa yacnii loo wakiishay dee inay noqdaan xamalatulcarsh maalinta qiyaamahaba rabbi waa ka tilmaamay yidhi wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin tamaaniya wa minhum waxaa ka mid a malaa'igtii khasanatu ljannati waannaar kuwa jannada iyo naarta ilaalo ka ah oo loo wakiishay ilaalinta waxa weeyaan jannada iyo naarta qur-aankiisana ilaahay waa ku tilmaamay inay malaa'igta qaarkood dee khasane ay yihiin oo waqaala aladiina fi nnaari likhasanati jahannam udcuu rabbakum yukhafif cannaa yowma min alcadaab yacni kuwii ahlu naarka ahaa ayaa yacni waxa weeyaan jahannamo ilaaladeedii malaa'igtii ilaalada u ahayd ayay ku odhanayaan malaa'igey rabbigii noo barya in yar bal maalin uun cadaabka ha naga fudaydiye laakiin dee waxa weeyaan laga hoos qaadi maayo kow laga odhan maayo udcuu wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal baa la odhanaya iska yeedho iska dhawaaqa yeedhmada iyo dhawaaqa gaaladu waa uun baadi iyo waxaan raad iyo midho lahayn wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk mar kale ilaahay wuxuu tilmaamay maalik oo khaasinkii naarta ilaaladeeda ahaaya intay u yeedhaan oo yidhaahdaan maaligow ayay ka dalbanayaan in waxa weeyaan ilaahay u laayo geeri lagu xukumo waayo yacni cuquubada iyo rafaadka iyo dhibka ay ku jiraan baa waxay ka dooranayaan dhimasho adduunyada markii la joogayna ruuxu wuxuu ugu necbaa geeri iyo dhimasho nolol buu doonay laakiin aakhiro waxa uu tamaniyayaa inuu dhinto markuu cadaabka arko wa minhum waxaa ka mid a malaa'igtii khasanatu ljannati wannaari jannada iyo naarta ilaaladeedii baa ka mid ahayd kuwa loo tala saartay wa minhum malaa'igtii waxaa ka mid ah almuukaluuna kuwa loo tala saartay bixifdi acmaali alcibaadi addoommada acmaashooda inay xifdiyaan yacni malaa'igta xafadada ah ee acmaashii addoommadu ay sameeyeen xifdinaya koobaysa diiwaanka ku qoraya ayaa ka mid a wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun waa ka ilaahay ku tilmaamay ee uu yidhi korkiinna waxa ahaadee malaa'ig idin ilaalinaysa oo wax alla waxaad samaynaysaan idinka qoraysa ayaa korkiinna ahaatay marka xafadada acmaashii xifdiyeysa addoommada laftoodana ilaalinaysa malaa'igta isku weydaaranaysa ee addoommadiina ilaahay amarkiisa ku xifdinaysa lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfih yaxfaduunahu min amri illaah wanuuminu waynu rumaynaynaa calaa sabiili tafsiili si kala saarsaaran oo yacni gaaroo la kala saarayo ayaynu u rumaynaynaa biman sama allaahu cidda alla u magacaabay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa u magacaabay oo minhum malaa'igta ka mid ah yacni si gaara oo tafsiil oo kala saaran ayaynu u rumaynaynaa cidda alle iyo rasuulkiisu gaar ahaan inoogu magacaabeen oo macnaha iimaanka malaa'igtae jumlatan duuduubka ihi waa malaa'igta ilaahay uu abuuray oo dhan jumlatan duuduub ahaan baynu u rumaynaynaa inuu ilaahay leeyahay malaa'ig nuur uu ka abuuray daacadiisana uu abuuray guud ahaan gaar ahaana dee cidda laynoo carabaabay laynoo magac dhabayna gaar baynu u rumaynaynaa ka jibriile sida jibriil oo kale iyo wa mikaa'iila mikaa'iil iyo wa maalikin maalik oo khasini naar naarta ilaaladeedii ahaa iyo wa israafiila israafiil oo almuukali ka loo wakiishay ah binafki inuu afuufo fi suuri suurta kuwa gaar loo magac dhabayna dee gaar ahaan baynu u rumaynaynaa sida malakuljibriil oo waxa weeyaan malagga malaa'igta ugu fadliga iyo sharafta badan mikaa'iil iyo maalig oo khaasinkii ama ilaaladii naarta ah israafiil oo suurta loo wakiishay yacnii kuwa sidaa loo magac dhabe loo magacaabayna dee gaar ahaan baynu u rumaynaynaa jibriil inuu yahay malag malaa'igta ka mid a oo ka ugu mudan ah oo ilaahay waxyigiisa ku aaminay yacni waxa weeyaan saasaynu u rumaynaynaa kadalika mikaa'iil maalik inuu khaasinkii naarta yahay israafiil kii loo tala saartay inuu yahay suurta wahaakada waqad jaaa dikruhu sheegistiisuna waa ku timid fii axaadiida axiixa yani israafiil sheegistiisa waa ku timid axaadiid saxiixa waqad habata waxaa ku sugnaaday fi saxiixi xadiidkii saxiixa can caaishata ee caaisho laga warinayey radia allaahu canha ilaahay raalliha ka ahaadee ana nabiya in nebigu sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi khuliqat waa la abuuray almalaa'ikatu malaa'igta min nuurin malaa'igta nuur iftiin ah ayaa laga abuuray khuliqat ilmalaa'ikatu malaa'igta waxaa laga abuuray min nuurin nuur baa malaa'igta laga abuuray wa khuliqa aljaannu jinkana waxaa laga abuuray min maarijin holac min naarin dab ah dab holcaya ayaa jinkana laga abuuray wa khuliqa aadamu aadamna waxaa laga abuuray calayhi salaam mimaa kii uu sifa laydiin tilmaamay lakum idinka oo ah waxaa laynoo sifeeyey aadam laga khalqay waa maxay ya waa dhoobo kullukum liaadama waaadamu khuliqa min tiin dee ciidda ama dhoobadaasaa laga khalqay asalkeenu waa dhoobadaas aadam iyo duriyadiisa ama tafiirtiisii ka tafiirantay minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra akhrajahu muslimun imaamu muslim baa xadiidkan soo saaray oo fii saxiixi saxiixiisa ku soo saaray haalian marka saddexaad ama tiirka saddexaadna aliimaanu waa rumaynta bilkutubi haalian marka saddexaadna waxa weeye aliimaanu rumaynta la rumaynaya bilkutubi kutubtii yacni jinsulkutub oo kutubtana jinsigooda guud ahaanna waa la wada rumaynayaa dee gaar ahaanna kitaabkii laynoo carabaabayba waynu rumaynaynaa yajibu waxa waajiba aliimaanu in la rumeeyo ijmaalan duuduub ahaan loo rumeeyo bianna allaha in ilaahay subxaanahu ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye qad anzala inuu soo dejiye kutuban kutub calaa ambiyaa'ihi nebiyadiisii iyo wa rusulihi rusushuu soo diray inuu ku soo dul dejiyey libayaani xaqihi xaqiisa caddaynta la caddaynaya darteed yacni si xaqa ilaahay loo caddeeyo iyo waddacwati ilayh yacni waxa weeyaan wadacwati iyo in dadka loogu baaqo ilayhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa in dadka loogu baaqo oo towxiidka lagu toosnaado yacni kutubtaa iyo rusushaa rabbi waxa uu soo dejiyey in xaqiisa la caddeeyo looguna baaqa dadka wamaa xaqullaahi cala alcabiid xaqa ilaahay addoommada ku leeyahee rususha loo soo diray kutubtana loo soo dejiyey waa maxay ya التwxيid soo maه xaq الlahi عalى العibaad an yacbuduuه walaa yushrikuu bihi شhayئa waa twxiidkii kama qaala siduu u yidhi allah tacaalى koreeye laqad arsalnaa waa soo diray rusulanaa rususheedii waanu soo diray baa alla u yidhi bilbayinaati aayado cadcad baanu ku soo diray waأnزlnaa waananu soo dejinnay macahum la jirkooda waxaanu la soo dejinoonu soo raacinay alkitaaba ay ilkutuba kutubtii oo kitaabka jinsigii kutubta ashu waa jinsihii oo jinsulkutub kutubtii samaawiga ahayd oo dhan buu shamlisanaya alkitaaba ay ilkutub kutubtii ayaanu la soo dejinnay iyo walmiisaana miisaankii waa cadaaladii ayaanu soo raacinay cadli iyo cadaalad in lagu kala socdo liyaquuma annaasu si ay dadku ugu qumaan oo ugu istaagaan bilqisti cadaalad si ay cadaalad dadku ugu qumaan oo ula yimaadaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi koreeye kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan waaxidatan ummad keliya oo towxiidka ku midaysan yacnii qarnigii iyo qoomkii nebi nuux hortood yacnii dadku towxiidkay ku midaysnaayeen kadib dee waxa weeyaan qoomkii nebi nuux ayaa shirkigii ugu horreeyey dhexdooda ka dhashay mufasiriinta qaarkoodna waxay ku fasireen dee qabla towxiid markii hore jaahiliye iyo shirki ayaa lagu midaysnaa dabeed rusushii iyo ambiyadii lasoo diraa towxiidka iyo iimaanka u soo celisay labadaba oo lagu fasiray kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan ummad oo waaxidatan keli ah oo towxiidka ku midaysan asal ummadda markaa waxa u ah towxiidka shirkigu waa taari asal ma aha waa wax ku soo darriyo bannaanka kaga yimid fabacaa allaahu dabeed ilaahay waxa uu soo diray annabiyiina nebiyadii mubashiriina xaal ay yihiin dadka kuwo u bushaaraynaya oo macnaha kuwa rumeeyey ee raacay dee kuwo janno ugu bushaaraynaya wa mundiriina xaal ay yihiin kuwo u digaya oo dee cidda khilaaftay ciqaab iyo cadaab uga digaya wa ansala waa soo dejiyey rabbi macahum iyaga la jirkooda wuxuu soo raaciyey oo uu la soo dejiyey alkitaaba ay alkutub kutubtii samaawiga ahayd ayuu soo raaciyey oo la soo dejiyey bilxaqi xaq xaal ay ku dheehan tahay kutubtaasi ama bilxaqi ayuu ku soo dejiyey liyaxkuma si uu u kala xukumo bayna annaas dadka dhexdooda uu ugu kala xukumo fii maa kii ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi maaga si waxay isku khilaafeen uu ugu kala xukumo markaa khilaaf kasta oo ummadda dhexdeeda dhaca waxa marjic iyo asal iyo asaas lagu kala baxo u ah ilaahay sharcigiisa waxa maanta dadku ay ku baaqaan ee ama dimuqraadiye ama dasaatiir la samaystay ama wax la mid a ama qawaaniinta la dejiyey waxaasi wax ilaahay ugu talagalay ummaddu inay ku kala baxdo ma aha ilaahay cirkaa markuu abuuray dhulkaana abuuray inta udhaxaysana uu abuuray ee khalaa'iqdaa iyo uunka intaa leegu uumay manhajka inay ku kala baxaan uu ugu talagalay waa kitaabkaa uu soo raaciyey kaas inay ku hoggaansamaan oo ay dhexdooda isku xukumaan saacaddaa yar ninka soo sameeyey warqad buu soo raacinayaa qaabkay u shaqaynayso hadday cilladowdo waxa lagu dawaynayo khadawaadka la raacayo sida loo shidayo sida loo baktiinayo dee aalaadka iyo qalabka kale ee ka waaweyna hadalkeedaba daa marka ilaaha xakiimkae caliimkae khabiirka ah kama suurtowdo kownka intaa leega uu isku rakibo cir iyo dhul iyo inta udhaxaysa inuu manhaj la-aan kaga taguu ku daayo si ay iyagu waxay doonaan u qorqortaan bari iyo galbeed kulba meeshay wax kala yimaadaanba suurtoobi mayso ilaahayna subxaanahu wa tacaala kamaalkiisa way ka hor imanaysaa kamaalka alle wuxuu keensanayaa inuu soo raaciyo wax kala haga oy ku kala baxaan waana kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam wax alla wixii ka soo hadhee marjic laga dhigtaana waa baatil aan diin ahayn oo diinta ka durugsan wanuuminu waxaynu rumaynaynaa calaa sabiili tafsiil yacnii si kala saarsaaran oo yacni la kala qaadqaadayo oo gaarana waxaynu u rumaynaynaa bimaa sama allaahu wixii alla uu magacaabay oo minhaa kutubtaa ka mid ah ka towraati sida kitaabkii towraad ahaa ee nebi muuse lagu soo dejiyey calayhi asalaam walinjiili iyo kitaabkii injiil ahaa ee nebi ciise lagu soo dejiyey calayhi asalaam wazabuuri iyo kitaabkii zabuur ahaa ee nebi daa'uud lagu soo dejiyey calayhi asalaam والقرآن إيا كتابك قرآن كا إن نبينا محمد لقصود جي صلى الله عليه وسلم وكذلك صحف إبراهيم وموسى حاشيه يعني نبي إبراهيم يا موسى markaa kuwaas innakoo si guud kutubtuu alla soo dejiyoo dhan u rumaynay ayaynu si gaara kuwanna u rumaynaynaa towraadi kitaab samaawi oo alla soo dejiyo muuse lagu soo dejiyey inuu aha- inay ahayd injiili kitaab samaawiya inay ahayd wahaakada zabuur iyo qur'aan waalqur'aanu qur'aanka alkariimu ee sharafta badan ee wanaagga badani huwa qur'aanku afdaluhaa ka ugu fadli badan weeyaan kutubta wa khaatamuhaa kii lagu gebagabeeyey lagu khatimay kutubta weeyi wa huwa qur'aanku almuhayminu calayhaa kutubtaa haymanada iyo awoodda ka kale weeyaan ee nasakhay almuhaymin dulhaymanati waalghalaba cala alkutubi asaabiqa ka kutubtii hore awoodda iyo haymanada ka haysta ee waxa weeyaan isagu kutubtaa hore xukumayee nasakhay weeyaan qur'aanku waalmusadiqu ka rumaynaya weeyaan lahaa kutubtaa hore oo tawxiid iyo iimaan wixii ku yaalla ee xaq ahaa dee waa u rumaynayaa wuu u runshee wuu u rumaynayaa waanu u markhaati kacayaa marka rumaynta halkaa waxaynu ka garanaynaa wahuwa almuhayminu calayha dee rumaynta aynu kutubtii hore rumaynayno macnaheedu maaha maanta in lagu camal fali karo oo kii doonaana towraadu qaadan karo kii doonaa zabuur kii doonaa waxa weeyaan kitaab kale ma aha ee macnuhu waxa weeyi innakoo rumaysan kutub ilaahay samada ka soo dejiyey oo ambiyada lagu soo dejiyey kutubtani inay ahayd taa innakoo qalbiga ka ictiqaadsan ayaa haddana waxaynu rumaynaynaa nebi muxamed markii la soo diray kadib sala allahu calayhi wasalam kutubihii horoo dhan waxa nasakhay oo xukunkoodii zuuliyey kitaabkii nebi muxamed markaa nebi muxamed dabadii kitaab kale oo lagu dhaqmi karaa ma jiro ka yidhaa waan ku dhaqmayaana waa gaal walidaalika nebi ciise calayhi salaam aakhiru zamaanka marka uu soo dego ma wuxuu ku xukumayaa injiishii lagu soo dejiyey mise sharcigii nebi moxamed sharcigii nebi moxamed buu ku xukumayaa sala allahu calayhi wasalam marka dee in- nebi ciisihii lagu soo dejiyey injiil ayaa kiisii ku xukumi waayey ku kale maxaad u malaynaysa marka calaa kullin bicsadii nebi moxamed wixii ka dambeeyey kitaab kale oo lagu dhaqmi kara adduunku ma jiro waayo waa mansuukh sharaa'icdii hore وهو, ال- وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه والقرآن قرآنك الكريم ee sharafta badani huwa isagu afdaluhaa ka u mudan ee u fadliga badan weeyi wa khaatamuhaa ka lagu gebagabeeye kutubtii horoo dhan weeyi wahuwa qur'aanku almuhayminu calayhaa kutubtaa ka awoodda iyo haymanada iyo xukumka kale weeyi ee nasakhaya waalmusadiqu lahaa ka rumaynaya weeyi ee u markhaati kacaya xaqii ku yaalay wahuwa qur'aanku aladii waa ka yajibu waajibuu ku yahay calaa jamiici اlummati ummadda dhammaanteed itibaacuhu raacidiisu iyo wa taxkiimuhu ka xukum yeelashadiisu isaga in xakam laga dhigto maca maa saxat iyadoo ay weheliso kitaabka oo ay la socoto wixii ansaxay bihi maaga uu ku ansaxay assunnatu sunnadu maca maa shay iyadoo uu wehelinayo uu la socdo kaasoo saxad ay ku ansaxday bihi maaga assunnatu sunnadu ay ku ansaxday oo can rasuulilaahi rasuulka allah ay kaga ansaxday sala allahu calayhi wasalam yacni kitaabkaa waxaa weheliya sunnadii oo mata yacni kitaabka iyo sunnada oo mataana oon marna kala tegayn sunnadii baa ku lamaan oo sida kitaabkii ay waajib u tahay itibaaciisa iyo taxkiimkiisu ayaa sunnadana in la raaco laga xukum yeeshaa ay waajib u tahay lianna allaha maxaa yeelay alla subxaanahu nasahnaaye bacaa waa soo diray rasuulahu rasuulkiisii muxamedan moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam rasuulan isagoo ah mid loo soo diray ilaa jamiici thaqalayn bacaa rasuulahu rasuulkiisa ayaa alla uu soo saaray muxamedan moxamed ah sala allahu calayhi wasalam rasuulan xaaluu yahay mid loo diray ilaa jamiici thaqalayni labada dhulka lagu cusleeyey waajiniyo insiye dhammaantood iyadoo loo soo diray oo dhammaantood uu rasuul u wada yahay waanzala waa ku soo dejiyey rabbi calayhi nebi moxamed haadaakani alqur'aana ee qur'aanka ah liyaxkuma si uu ugu kala xukumo bihi qur'aanka baynahum dhexdooda wajacalahu wuxuu alla ka yeelay qur'aanka shifaa'an caafimaad iyo shifa ayuu uga yeelay limaa fi suduuri laabaha waxa ku sugan qalbiga iyo laabta diiqadda iyo cudurka iyo dhibka kaaga jira qur'aan baa caafimaad u ah sida jidhkaagaba uu caafimaad ugu yahay oo qur'aanka rabbi dee dadku maanta way ka hijroodeen sida kitaabka qur'aanka in la isugu xukumo looga hijrooday ayaa in lagu tadaburo loo fiirsado looga hijrooday oo in laysku daweeyo isaga caafimaadka laga doono looga hijrooday yacni siyaabo badan ayaa looga haajiray wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaءun waraxma lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara marka qur'aanku jidhka iyo qalbiga iyo laabta labadaba waa u dawo haddaad diiqa dareento qur'aanka akhri haddaad werweriyo cidhiidhi da- dareento qur'aanka akhri haddaad xanuun dareento qur'aanka akhri oo isku tuf kamaa qaala siduu allah uu yidhi tacaalaa korreeye wajacalahu alla wuxuu ka yeelay qur'aanka shifaaan caafimaad limaa fi suduuri waxa laabaha ku sugan laabta iyo qalbigaba qur'aanku shifa uga yeelay wa tibyaanan buu ka yeelay mid caddaynaya likulli shayin wax walba wa hudan iyo hanuun buu ka yeelay iyo wa raxmatan naxariis lilmu'miniina mu'miniintuu uga yeelay oo raxmadda iyo hanuunka qur'aanku waa caame maxaa mu'miniinta loogu qayday waa kuwa manaafacaadsanaya ku intifaacaya kuwa kale waxba kamay dheefin kama qaala tacaala siduu allah uu yidhi korreeye wahaadaakani kitaabun kitaab weeyi anzalnaahu aanu soo dejinay oo mubaarakun la barakeeyey ee fattabicuuhu raaca kitaabka oo wattaquu ilaahay ka cabsooda lacallakum turxamuuna si laydinku naxariisto wa qaala waxa allahu yidhi subxaanahu ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye wanazalnaa waanu kugu soo dejinnay calayka adiga nebi allow alkitaaba kitaabkii ayaanu kugu soo dejinnay tibyaanan caddaynuu caddaynaya darteed likulli shayin wax walba wax kitaabku u dhaafay ma jiro wax walba waa lagu qeexay ha odhanin kitaabku cibaadada iyo soomka iyo calaaqada ama xidhiidhka addoonka iyo allihii ka dhaxeeya mooyaane noloshayda kale maxaa ka gale ha odhan wax kasta wax yar iyo wax weyn nolosha adduunka iyo kownka oo dhan qaabka loo noolaanayo qur-aankaa caddeeyey tibyaanan caddayn likulli shay wax walba uu caddaynaya darteed baa alla kugu soo dejiyey iyo wa hudan hanuun uu kitaabku yahay darteed iyo wa raxmatan naxariis iyo wa bushraa bishaare uu yahay darteed lilmuslimiina muslimiinta uu yahay oo uu khayrka iyo wanaagga ugu bishaaraynayo cidda tacaaliimtiisa ku toosnaata ee awaamirtiisa qaadata nawaahidiisana ka tagta wa qaala waxaa allahu yidhi tacaalaa korreeye qul waxaa tidhaa nebi allow yaa ayuha annaas dadkiiow innii anigu rasuulullaah ilaahay kii uu idiin soo diray baan ahay ilaykum idinka jamiican xaal aatihin dhammaantiin alladii allihii baa i soo diray lahu isagu iska lahaa mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada yaa ilaahay cirkiiyo dhulka ku haysta allahaasaa i soo diray ku dhabaalay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huu isaga mooye maadaama isagu uu yahay maalikulmulk koonkao dhan ka mulkiya cibaadadana isagaa xaq u leh cid kalaha ka siinoo gardarraha ku dhici yuxyii waa waxbuu nooleeyaa rabbi wa yumiitu waxna wuu dilaa ee fa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya iyo wa rasuulihi rasuulkiisii annabiyi ee nebiga ahaa alummiyi ee ummiga ahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yacnii ummi buu ahaa markaasaa waxyiga lagu soo dejiyey ummigana waxaa la yidhaha alladii laa yaqra'u walaa yaktub ka aan waxna akhrin waxna aan qorin oo waxaa la yidhaha waa nisbatun ila alum oo yacnii kaannamaa in hooyadaa lagu nisbeeyoo kale ilan ruuxu uurka hooyadii markuu ka soo baxo kama soo baxo de isagoo qoraal iyo akhris garanaya wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'ida ilaahay uurka hooyooyinkiin wuxuu idinka soo saaray laa taclamuuna shay-an idinkoon waxba geranayn waxna qorayn waxna akhriyeyn markaasaa adawaadkii iyo qalabkii aad wax ku baranayseen ilaahay idinku rakibay wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'ida markaasaa maqalkii iyo araggii iyo qalbigii ilaahay subxaanahu wa tacala idinku nicmeeyey waa wasaa'il lcilm wasaa'ishii aad wax ku baranayseen marka yacni waxaa laga dhigay kaannamaa yacni ummiga waxaa lagu shabahay sida qofku dee uurka hooyadii markuu ka soo baxo aanu waxna u qorin waxna u akhriyeyn sidaasoo kale qofka qoraalkii iyo kitaabadii ka ah ayaa la yidhi waa ummiyun haddaba nebiga sala allahu calayhi wasalam umminimadiisu ma kamaal baa mise waa nuqsaan waa kamaal xagga ay kamaal ka tahay waxa weeye dee haddii markii horeba qoraal iyo akhris uu sii aqoon lahaa uu ahaan lahaa kaatib qaari ah maxay odhan lahaayeen dee markii horeba waa kii wax qorqoraye meelahaasuu ka soo qortay oo kutubihii horuu ka soo minguuriyo uu ka soo naqliyey oo saasay odhan lahaayeen laakiin iyagoo og nebi moxamed inuu ummi ahaa laa yaktub walaa yaqra' kitaabka qiimaha iyo balaaqada iyo fasaaxadaa le markuu mar keliya ula yimid horena aanu wax u qori jirin waxna u akhriyi jirin kitaabkan hortii waxay taasi daliil cad u noqotay dee kitaabkani samada inuu ka soo degay ileen ma samayn karo weliba bulaqadoodii iyo fusaxadoodii ugu aftahansanaa ee ugu balaaqo badnaa ayaa waxa lagu cariyo taxadi lagu sameeyey carbal aayad la mida la kaalaya markaasii kari waaye taasina daliil cad waxay usii noqotay dee inuu qur'aankani mucjiz yahay kalaamullah oo cid kale isagoo kale aanay keeni karin إلهنا في سورة العنكبوت آخر كذا واكيكو تلمامي يدي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وحال له يدي وما كنت تتلو من قبله من كتاب نبي الله كتاب كان هرتي مدوح أخريا ما ظهير هروح بو ما ذخري جرين كتاب كان قرآن كهرتي ولا تخطه بيمينك مدك تادنا مدوح كقرة ما ظهير وكتاب كان هرتي akhris iyo qoraal midna kumaad sifaysnayn idan lartaaba almubtiluun haddaad sidaa ahaan lahayd mid hore wax u akhriya waxna u qora lartaaba almubtiluun kuwan wax baatil ka dhigaya ahlu baatilku way shakii lahaayeen oo maxay odhan lahaayeen dee horeba waa kii wax u qorqori jiree meelahaasuu kala yimid faaaminuu rumeeya baa alla yidhi billaahi alla iyo warasuulihi rasuulkiisii annabiya ee nebigahaa alummiyi ee ummiga ahaa الذي كاسو يؤمن رمينيا بالله الله إيا وكلماته كلمات كيس رمينيا واتبعوه الراعة لعلكم تهتدون سيادها نونتان والآيات آياتك في هذا المعنى معناها كسو أرورين كثيرة وفر بدنيش رابعا مرك أفراد الإيمان والرمينتي بالرسول رسوش للرمينيي يجب وxa waaجiب الإيمaaن in la rumeeyo بالرسل رسuشha rabi la rumeeyo إجmaaلا duuduub ahaan iyo وتفصيiلا si kala saarsaaran oo gaar ah فaنuؤmiن waxaynu rumaynaynaa أن اللaهa in alle سubحaanaهu ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye أrsلa uu u soo diray ilىa cibaadihi addoommadiisa رusuلا رusul inuu usoo diray فaنuؤmiن waxaynu rumaynaynaa أن الله إن إلهي سبحانه نزهناي أرسل إلى عباده أدومدي سوء صدر رسلا يعني رسل إنه صدر مبشرين حال أيهن رسل شاسكوا بشارين إياه وعد الرميسة دي خير يو وناق يشن أقو بشارين إياه ومنذرين حال أيهن رسل شاسكوا دي أو دي عد خلافته عذاب عقوبة أقد دي ودعاة حال أيهن كودتك أقو يريا إلى الحق حق أقو باقيه faman ajaabahum haddaba rusushaa cidda yeeshee ajiibtaa faaza wuxuu ku liibaanayaa bisacaadati guul iyo liibaan waman khaalafahum cidda khilaaftaana baa'a wuxuu la noqonayaa bilkhaybati hoog iyo wanadaamati murugo wa khaatamuhum ambiyadaa iyo rusushaa ka lagu gebagabeeyey lagu gunaanaday iyo wa afdaluhum kooda ugu mudan ee ugu fadliga badanna huwa isagu nebiyuna nabigeenni weeyaan muxamadu muxamed ahaa ibnu cabdillaahi ina cabdilaahi ahaa sala allahu calayhi wasalam kamaa qaala allahu siduu allahu yidhi subxaanahu nasahnaaye walaqad bacanaa dhab ahaan waxaanu ka soo saara onu u diray fii kulli umma ummad walba rasuula rasuul rasuulkaa maxaanu la diray oo risaalada uu xambaarsan yahay waa maxay an icbudu allah ilaahay keligii caabuda oo cibaadadiisa cid kale ha ku lamaanaynina wajtanibu aaquut aaquudkana ka dheeraada oo ha u dhowaanina aaquudkana waa maxay ya kul maa yucbadu min duuni illah sax weeye lakin waxaa kasii caamsan kul maa tajaawaza bihi اlcabdu xaddah min macbuudin aw matbuucin aw muطaacin fi gayri طaacati اllah yacni wax kastoo addoonku xadkii ilaahay u dhigay kaga tallaabsado oo ama mid la caabudaa ama la raaco ama lagu aطeeco waxaan ilaahay طaacadiisa ahayn waqaala tacaala alla wuxuu yidhi korreeye rusulan ay arsalnaa rusulaa rusul ayaanu soo diray mubashiriina xaal ay yihiin kuwa u bishaaraynaya mu'miniinta janno wamundiriina xaal ay yihiin kuwa uga digaya gaalada cadaab maxaanu rusushaa u soo diray lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaanin linnaasi dadka cala allaahi dadka ilaahay dushiisa si aanay dadku alle ugu helin xujatun xujo bacda rusuli rususha dabadeed yacnii si aanay dadku wax marmarsiyaa iyo cudurdaar u helin ayaanu rususha u soo diray ila haddii kale waxay odhan lahay inmaa ja'anaa min bashiirin walaa nadiir xujadoodu maxay noqon lahayd haddaan rusul rabbi dirin dee cid noo bushaaraysiiyo cid noo digta midna maanaan arag si aanay taasi u dhicin baa ilaahay rusushan u diray wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi korreeye maa kaana muxammadu nebi muxamed ma ahaanin sala allahu calayhi wasalam abaa axadin axad kii aabba u ah oo min rijaalikum raggiinna ka mid a axad raggiinnan ka mida aabba uma aha yacni waxaa lagu anfinaya arrintan oo lagu zuulinaya tabaniga waxa la yidhaahdo wakhtigii hore dhici jirtay ninku ilmo aanu dhalin intuu waxa weeyaan inan ka dhigto inuu isagaba ku abtirsado markaa zayd ibnu xaaris ayaa nebiga loo nisbayn jire oo la odhan jiray waa zayd ibnu muxamed markaasaa alla uu leeyahay ma aha oo maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum yacni zayd ina nebi muxamed ma aha waa ina xaarisa kadalika waxaa kale oo imaamu alqurdubi uu yidhi ma kana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin lam yacish lahu ibnu xataa yasiira rajula nebigu inama waa dhalay laakiin inan keliya oo taabo galay ilaa uu nin noqday ma jirina yaraan bay ku wada socdeenoo waa sakiireen hablihii unbaa taabo galay oo wax dhalay oo awlaad iyo duriyad yeeshay oo waxa weeyaan weliba intii uu noolaa ayay dhinteen faatimo oo ka dambaysay lix bilood mooye marka yacni waxa uu yidhi waxaa loo leeyahay maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum maaha macnaheedu rasuulku rag ma dhalin wuu dhalay laakiin rag taabagalo qaangaadhay oo rag noqday ayaanay ayaanu dhalina de waxa ahayn rag wada yaraan ku sakiiray saasaa loo leeyahay maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum hablaha ayuunba taabagalay oo waaweynaaday maa kaana muxamedun muxamed ma ahaanin abaa axadi min rijaalikum qof idinka idinka mid a ama axad raggiinnan ka mid a aabba uma ahaanin walaakin ha yeeshee rasuula allah waa rasuulkii alla uu soo diray iyo wakhaatama nebiyiin nebiyada kii lagu khatimay markaa rususha si guud baynu sidaa ugu rumaynaynaa waman sama allaahu cidda alla uu magacaabo minhum rususha ka midana aw habata ama ka sugnaaday can rasuuli illaahi rasuulka alla uu ka sugnaaday tasmiyatuhu magacaabistiisuna aamanaa waa rumaynaynaa bihi isaga calaa sabiili tafsiili watacyiin si cad oo gaar ah ayaynu u rumaynaynaa wadaalikaasina ka nuuxinba weeyaan nuux oo kale iyo wahuud iyo wasaalixin oo kale iyo waibraahiimo oo kale iyo wakayrihim kayrkood calayhim korkooda iyo wacalaa nebiyinaa nebigeennaba dushooda ha ahaata dhammaantood afdalu salaati salaad iyo ammaanta ugu mudan waaska tasliimi iyo nabadgelin iyo badbaadinta ugu tahirani khaamisan marka shanaad aliimaanu bilyowmi alaakhiri waa rumaynta maalinta dambe la rumaynayo yowmulaakhirna waxaa loo yidhi liannahu laa yowma bacda maalin kasii dambaysaan jirin dee aakhiraa la tegey wax kasii dambeeyaa ma jire waa guntii iyo gebagabadii wa ama aliimaanu rumaynta miyaa bilyowmi maalinta la rumaynaya alaakhiri ee u dambaysa fayadkhulu fiihi waxaa soo hoosgelaya aliimaanu in la rumeeyo bikulli maa shay dhammaantii kaasoo akhbara allaahu ilaahay uu ku warramay bihi maaga iyo warasuulu rasuulkiisu uu ku warramay sala allahu calayhi wasalam oo mimaa yakuunu waxa ahaanaya bacda almowti wax alla waxa dhimashada ka dambeeya ka fitnati lqabri sida imtixaanka qabriga lagugu su'aalayo ee malaa'igtu ay kugu su'aalayaan wa cadaabi iyo cadaabka qabriga wa naciimi iyo nicmooyinkiisa iyo wamaa yakuunu waxa ahaanayaa soo hoosgelaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame dhexdeeda oo min alahwaali howlaha iyo dhibaatooyinka adag ah iyo washadaa'idi kurbooyinka ad adag iyo wasiraadi jidka siraadee la dul marayo iyo walmiisaani miisaanka acmaashii laysu miisaamayo iyo walxisaabi xisaabta nin walba la xisaabinayo wuxuu camal falay iyo waljazaa'i abaalmarinta lays abaalmarinayo iyo wa nashri suxufi xaashiyaha lagu fidinayo ee lagu faafinayo bayna annaas dadka dhexdoodii lagu fidinayo ee lagu kala bixinayo si nin walba loo yidhahda iqra' kitaabak kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba nin walowba diiwaankaaga akhri adaa naftaada xisaabiyo ugu filan maanta cid kale laguu diri maayo oo dabeed faakhidun waa taqsiim yacni dadka waa qaybsamayaan oo dee waxay u qaybsamayaan dee faakhidun mid ku qaata kitaabahu kitaabkiisa biyamiini midigtiisa ku qaatuu liibaanay iyo wa aakhidun dee mid ku qaata kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa aw min waraa'i dahri ama dhabarkiisa gadaashiisa oo dee halaagsamoo hoogay wayadkhulu waxaa soo gelaya fii daalika arrinkaasi aydan lagu noqoye aliimaanu in la rumeeyo bilxawdi darkii almawruudi lagu soo aroorayey ee linebiyina nebigeennu u lahaa muxamedin muxamed sala allahu calayhi wasalam maanta sunnadiisa ninka ku sugan unbaa darka nebi moxamed ku arooraya kana cabbaya maanta haddii lagugu taag waayo berri ha ku dalagelin darka nebi moxamed inaad u aroorto abadan iyo waliimaanu rumaynta biljannati wannaari jannadiiyo naarta la rumaynayo iyo wa ru'yatulmu'miniina mu'miniintu aragtida ay arkayaan lirabbihim rabbigood subxaanahu nasahnaaye mubtadica ru'yada rabbi diidayna dee waxaa lagu ciqaabayaa in laga xijaabo kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun laakiin mu'miniinta waxaa loogu nicmaynayaa inay ku raaxaystaan aragtida wejiga rabbi ee sharafta badan ilaahay inay eegaan oo arkaan wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyaal maalinta qiyaame waa kuwo barwaaqaysan oo ladnaanta iyo dhalaalku korkooda ka daahiray rabbigood baanay eegayaan waa nicamta ugu qaalisan ee lagu galladaysta mu'miniinta inay rabbigood arkaan oo ilaahay xijaabka isaga qaado iyo wa takliimuhu hadalkiisa alla uu la hadlaya iyaahum iyaga hadal naxariisla uu kula hadlayo iyo wakayri daalika waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn oo mima kii ajaa'a fi lqur'aani qur'aanka ku yimid alkariimi ee sharafta badan iyo wasunnati sunnada ku yimid alsaxiixati ee saxiixa ah can rasuulillaahi ee rasuulka alle ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam fayajibu waxa waajibaya markaa aliimaanu in la rumeeyo bidaalika madkuurkaa la soo sheegay kullihi dhammaantii wa tasdiiquhu laguna rumeeyo cala alwajhi aladii bayanahu allah sida ilaahay u caddeeyey iyo warasuuluhu rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam adoon adugu ku tasarufin sida allah iyo rasuulkiisu ay u caddeeyeen waa caqiide eh waa inaad rumayso oonaad uga hor iman wallahu subxaanahu wa tacaala aclam